inaan looga jeedin ku tuko waa la fahmayaayo maqaamkani dee maqaam la tacninayo la jarxinayo maaha manay dhimanoo yani marka waxaway xaqiiqatanna waxaa loogu tukadaa qofku markuu dee dhinto marka maxaa laga tilmaamayaa ducaa u ducee baa laga tilmaamaya uducee ayaa laga tilmaamaya ta kale saxaabada qaarkood nebigu waa u duceeyey allahuma salli cala aali abi awfa ilah ku salli reer yani aali abi awfa abi awfa ninka la yidhaahdo markaysaa reerkiisa marka waxaa la odhanaya kaasoo kale mu'awal baa la odhanaya bimacnaa daliil baa loo hayaa iyo qariino tilmaamaysa inaan looga jeedin salaadii la yaqaanay laakiin haddaan la heli lahayn qariino iyo daliil saa tilmaama waxaa la odhan lahaa ereyga salaa wuxuu daahir ku yahay yani waxa weeye salaada markaa cibaadada ah ee aqwaash iyo ficilada u saaxiibka ah ee allahu akbar lagu galo marka kaa daliilka lagu awilay haddaba waxaa la yidhaahdaa almu'awalu waa la yidhaahdaa waxa kaloo lagu magacaaba aldaahiru bidaliil oo daahirkiiba waxay u qaybiyeen laba qaybood oo daahirun binafsihi mid laf ahaantiisa ama naf ahaantiisa daahirku ah daahir u ah iyo mid daliil kaloo loo helay daahir ku noqday ee aan iskii u ahayn labadaa qaybood baa loo qaybiya marka daahirkii yani labadaa qaybood ayuu markaa uqaybsamaa haddii marka haddaba eraygii aan loo haynin wax daahirkii ka weecinaya daahirkaa lagu xambaaraya daahirkaa waxaa ka mid a hadii xaqiiqiya majaaz la isku qabto keebaa lagu xambaaraya xaqiiqadaa daahir ah alaslu fi lkalaami xaqiiqati majaaz loo weecan maayo inta xaqiiqa la helayo waxaa lamida haddii waxa weeye nas la ilaaqo oo macno haddii lagu fasirana uu baahanayo taqdiir wax la qadaro macno kale haddii lagu fasirana aanu u baahanaynin in wax la qadaro mar hadday ku asixi karo hadalku inaan waxba la qadarin waxba lama qadaraayo waayo daahir wuxuu ku yahay cadamu taqdiir alaslu cadamu lxadfi asalku waa maxay waa xadaf la-aanti saasa asalku yahay saas aawoodee nusuusta sifaatka wajaaa rabbuka iyo erayada la midka ah ta'wiilka markaa wadaadada qaarkood ay awileen ee ay ku awileen in looga jeedo amru rabbika amarka rabbigaabaa imanaya waa khilaafu daahir daahirkii naskay khilaafsan tahay daliil lagu awilo oo daahirka lagaga leexiyana lama hayo arrinkana waxa weeye waa arrin haybi oo sifaatka ilaahay waxa ku saabsani waa hayb caqliga laguma garan karo keliya waxyi waa in loo daba fadhiyaa oo waxyi loo raacayaa waajibku waa sidaas marka taqdiirka la qadaraayo wa jaaa amru rabbika ama raxmatu rabbika amru rabbika in la qadaraa waa baail yanzilu rabbuna xiina yabqa hulusu leyli alaakhir waa la mid oo lama odhan karo amarka rabbiga ama raxmadda rabbiga ama malagga rabbigaabaa imanaya waxaa la odhanayaa ilaahay baad soo degaya yanzilu rabbunaa xiina yabqaa hulusu leyli alaakhir ilaahay baa soo degaya qaabka uu soo degayana garan mayno sida laynoo sheegay baynu u rumaynaynaa soo degitaanka ilaahayna lama mid aha soo degitaanka makhluuqaadkiisa siduu nebi maxamed ugu dhawaaqaynu ugu dhawaaqaynaa siduu rumeeyana o rumaynana kayfka iyo qaabkana garan mayno wahaakada waxaa la mida yani axaadiista qaarkood oo tawadu weysaysi ku soo arooray tawadu tawadau ama kaana yatawadau ama tawada'u min luxuumi libel baa fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa ka faraxasha waa ta'wiil aan daliil lahayn waa tawiil baaila waa tawiil baaila waayo erayga wudu la yidhaahdo waa cibaado sharcigo la yaqaano weeye oo xubno makhsuusa tacabud ama qurbo loo maydhaayo lisaanu sharciga hadday ku soo aroorto ama aayad ama xadiisna siduu sharcigu u isticmaali jiraa lagu xambaaraya lafdigan uu isticmaalay si ka duwan hadduu u isticmaalayo waa in qariina raacdaayoo la caddeeya haddayna qariina raacin yani waxa weeye waxaa lagu xambaarayaa sidii shaarica looga bartay ereygan uu isticmaala marka wudu wuxuu noqonayaa wuduu sharci faraxal maaha waa weyse sharciya ayb waa khilaaf aahir wahaahiru daahirku maxtamala waa wixii aqbala amrayni laba arin buu aqbalaa axaduhumaa labada arinoo midkood abharu uu ka muuqaal badan yahay min alaakhari ka kale labada macno mid buu kusii muuqaal badan yahay oo soo degdegaya oo hadday labada macnee u aqbali kara ay soo tartamaan maskaxda waxaa ku soo hordhacaya macnaha waxa weeye uu daahirka ku yahay macnaha maskaxda u hor imaanaya ee ku soo hordhacaya ayaa la yidhahdaa markaa daahir buu ku yahay wa yuawalu waa la awila adaahiru kii daahirka ahaaye macna haalib u ahaa ama ku muuqaalka badnaa bidaliili daliil sababtii baa lagu awilaa wa yusamaa waa la magacaabaa ay huwa isagana waxaa lagu magacaabaa kaa muawalkaa aldaahira bidaliili kii daliil lagu markaa waxa weeye daahir ku noqday aan iskii daahir u ahayne daliil buu daahir ku noqday samaana waxay qaadataa laba mafcuul bay qaadataa ama mafcuulka labaad bay xaraf ku gaadhaa waxayna ka mid tahay toban kelmadood oo markaa shuduuru dahabku soo arooriyo oo mid walba yidhaahdo waxay markaa yani qaadataa laba mafcuul ama mafcuulka labaad bay xaraf ku gaadhaa oo samaytu ibnii muxammadan iyo samaytu ibnii bimuxammadin labada mid walba waa la odhan karaa marka waxa weeye wayusamaa ay huwa oo muawalka ah wax lagu magacaaba naa'ib faacilkii wuxuu noqonayaa damiirkaa yani markaa qarsoon aldaahira waa mafcuulkii labaad oo inuu kor dhigmaa kii daahir ku noqday bidaliili daliil daahir ku noqday ayaa lagu magacaabaa muawalkaasna ka bilaabaynaa afcaasha afcaal rasuul sal allahu alayh wasalam alafcaal waxaa inoogu dambeeyey yani daahirka iyo muawalka arrinkii ku saabsanaa waxaanu tilmaamay sheikhu inuu daahirku u qaybsamo daahiru binafsi wa daahiru bidaliil daahiru bidaliil waa kay culamadu odhan jireen muawalun bidaliil ama muawalun biqariina mid qariino ama daliil lagu awilay waa kay odhan jireen waa kay sidaas ay odhan jireen marka haddaan daliil loo helin shayga in daahirkiisa laga weeciyaa ma banaana waayo culammadu waxay ku ijmaacsan yihiin nusuusta kitaabka iyo sunnada in dawaahirtooda lagu xambaarayo ilaa daliil ka weeciya la helo ijmaacana culamo badan baa soo naqliyey waxaa ka mid a maxamed amiin shakiidi kitaabkiisa adaa lbayaan laba mawduc oo ka mida uu ku soo naqliya fii tafsiiri suurati alfurqaan markuu fasiraayo waidaa ra'athum min makaanin baciidin samicuu laha tagayuba wazafiira halkaa markuu fasiraayo ijmaaca waa ku soo naqliyaa inay culammadu dhammaan isku waafaqsan yihiin aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nabowiga in daahirkooda lagu xambaarayo ilaa la helo daliilka weeciya oo aynay bannaanayn in daahirkeeda laga weecsho biduuni daliil wa kadalik fii tafsiiri suurati muxamed markuu fasiraayo afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha aayaddaa markuu fasiraayana wuxuu soo naqliyaa halkaana ijmac ba ku soo raraa culamo badan oo kaleo tilmaamayna waa jiraan kutub lictiqaad qudheeda waa lagu tilmaamaa ijmac ayaanu ku soo rarin abulxasan ashcari kitaabkiisa laha alibaana fii usuuli diyaana waa u kaga hadlaa masaladaas oo waa u tilmaamaa in aayaadka dawaahirtooda aynay ka weecinaynin yani daahirkoodana ay ku xambaarayaan sidaasuu tilmaama yani kutub badan oo ictiqaadi macnaha noocaasa waa sheegaan selafkuna waa siday odhan jireen yani amiruha calaa daahiriha nusuusta sifaatka oo kale markay sheegayaan daahirkeeda ku socodsiiya daahirkeeda ku socodsiiya wa adun marka waxa weyan abulqasim ismaaciil ibn maxamed ibn fadl alasbahani kitaabkiisa alxuja fi bayan almaxaja inuu laftiisa ku sheegi jiray colaa badan baa tilmaama fi kutub usul fiqina waa lagu tilmaamaa shawkani waxa uu ku sheegay kitaabkiisa irshaad fuxuul la yidhahdo in nusuusta kitaabkiiyo sunada dawaahirtooda lagu xambaaraya ay saas tahay waajibka wakadalika zarkashi kitaabkiisa la yidhahdo albaxr almuxiit ee usuulka ballaaran isaguna saas si la eg buu sheegaya marka waagii hore waxaa lagu dhaleecayn jiray waxaa ka mid a ahlu sunnaha in la yidhahdo waa daahiriya yani daahirkay ku dhegaan saas aawoodee abu cusmaan asaabuni kitaabkiisa la yidhahdo caqiidat salaf asxaab alxadiid waxa uu ka mid ahaa min culamaai qarni alkhamis sheekh shaaficiya buu ahaa mutarjam fi tabaqaati shaaficiya libni subki wuxuu tarjumo ku leeyaho loogu tarjumeeyaa kitaabka ina subki uu qoray taajiddiin oo la yidhahdo tabaqaat shaaficiyu tarjumo ku leeyahay marka waxa waa sheekh shaaficiya oo min culamaai qarni alkhamis culamadii qarnigii shanaad ka mid ah kitaab ictiqaad oo faa'iido badan oo qayima buu leeyahay oo la yidhaha caqiidat salaf asxaabi alxadiid aakhirka kitaabka markuu gebagabaynayo wuxuu tilmaama ahlulbidacu magacyo xunxun ay ku dhaleeceeyaan ahlu sunnaha inay jirto magacyada xunxune uu tilmaamaya waxaa ka mid a inuu yidhaahdo waxay yidhaahdaan ahlulbidacu ama jahmiyad iyo kuwa lamidka ahi waa nawaabit waa mushabbiho yani waxa weeye waa daahiriyo mawdicu shaahid halkaynu uga jeedna waa halkaas waa daahiriyo yani daahirka ay qabsadaan marka daahirka in la qabsado daliil kaleoo ka weeciya haddaan la haynin waa siday ahlu sunna waljamacada qabaan waa siday ahlu sunna waljamaacada ay qabaan wadaadka la yidhahdo saawi ee maalikiga ah ee xaashiyada marka jalaaleynka saaran leh xaashiyatu saawi markuu fasiraayo qowluhu tacaala walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika gadan ila an yashaaa allah halkaas isagoo madhabtii ibnu cabbaas laga soo wariyey doonayo inuu radiyo ayuu wuxuu ku hadlay taamaad waxyaalo khatarah waxyaaluhu yidhina waxaa ka mid a wixii markaa khilaafa almadaahib alarbaca ruuxii khilaafa waa daallun mudilun waa ruux isaguna habaabay oo lumay dadkana baadiyeynaya madaahib alarbaca in la khilaafaa ma banaana ruuxii khilaafa si khilaafsanna ku yeedha waxa uu yahay daallun mudilun walow waafaqa daahira aaya walow aayad daahirkeed ha waafaqo ama xadiis daahirkii ha waafaqo ama qowl saxaabi ha waafaqo lianna alahda bidawaahir alkitaabi wasunnati min usuuli adalaal yani waxa uu yidhi mawdicu shaahidkaynu uga jeednaa qaadashada la qaataa aayaadka qur'aanka daahirkooda iyo axaadiista nebiga daahirkooda in la qaataa waxay ka mid tahay min usuuli dalaal ama min usuuli lkufri labada mid buu yidhi waliba waxaan arjaxaya min usuuli lkufri inuu cabiray bal xashiyada saawikeega markuu aayadda fasiraayo waxaa radiyey sheikh markaa shaafici ah oo culammadii qarniga noolayd ka mid ah qadarna markaa qaadi ka ahaan jiray qaadigii qadar ahaan jiray raximahu llah waa dhintay ilahay u naxariisto raximah llahu raxmatan waasica waa shaaficiyu lmadhab caqiidadiisuna waxa yidhi caqiida salafiya wuxuu ku radiyey markaa risaalo la yidhaahdo tanziihu الsunati wاlqur'ani can an yakuna min usuuli اlkufraani risaalada wuxuu alifay radinuu radinaayo saawi risaaladuna waa maطbuuca waa risaalo la taabacay wakadalika waxaa kaloo radiyey maxamed amiin shankidi tafsiirkiisa adaa bayaanka aayaddii suuratu muxamed markuu fasiraayo afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa qulubin aqfaaluha tafsiirka uu halkaa fasiraayana waa ku radiyaa saawi iyo dad kaleba oo ra'yigiisaa qabay calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay aayaadka qur'aanka ama axaadiista nabowiga dawaahirtooda siday ka muuqata in laga weeciyaa ma banaana biduuni daliil haddii daliil loo hayo daliilkaa la raacaya oo daliilkaasaa lagu awilaya lakin biduuni daliil in la awilo oo daahirkooda laga weeciyaa ma banaana culamaduna saa waa isla ogol yihin waana isku waafaqsan yihin lakin waxaa dhici karta qofku inuu ismoodsiiyo waxaan daahirkii aayaddii ahayn inay daahirkeedii tahay sidii dadka ismoodsiiyey aayaadka iyo axaadiista sifaatka ka warramaaya daahirkoodu inuu tashbiih yahay yani waxa weya daahirkii waxay u maleeyeen shabahaad ilahay khalqigiisa lagu shabahaya inay tahay markaasay dabeedna si ay tashbiihi uga cararaan baa dawaahirtii ay ka weeciyeen marka taas waxa weye culamadu waxay yidhaahdeen waxaan daahirkii aayaadka ahayn bay daahirkoodii moodeen waayo alfaadda ama asmaadu lafdigu inuu iswaafaqo kama dhalanayso xaqiiqadu inay iswaafaqsan tahay xaqiiqadu inay iswaafaqsan tahay kama dhalanayso haddii la yaha lafdiga lafdiga waafaqayaan uga cararayaa waxaad ku dhacaysaa markaysa waxaad markaa baail waayo ilahay waxaynu ogsoonnahay inuu jiro oo wujuud ku sifaysan yahay waa mawjuud cala sabiil ikhbaar waa mutasif bilwujuud cadam kuma sifaysana khalqiguna waa mawjuud allahna waa mawjuud laakin wujuudka wujuudka lama mid aha wujuudka makhluuqaadka cadam baa ka horeeyey wujuudka ilahay cadam kama horreeye wujuudka makhluuqaadka fanaa baa haleelaya laakiin wujuudka ilaahay wax fanaa'a ama baaba oo haleelaya ma jiro ashyaada qaarkood oo baaqi noqonaya baqaaga iyagu iskama laha ilahay baa ugu tafadulay wujuudka ilaahay waa daati oo cidima siin laakiin wujuudka makhluuqaadka ilahay baa siiyey marka idan lafdigaa iswaafaqay lakin xaqiiqadu waa kala duwan tahay xayaatadaa la mida nolosha makhluuqaadka yani wixii makhluuqaad nool noloshooda geeri baa ka horeysay oo nolol la-aan baa ka horreysay nolosha makhluuqaadka geeri baa haleeli doonta nolosha ilaahay geeri kama horeyn geerina ma haleeli doonto nolosha makhluuqaadka ilaahay baa ugu tafadulay haddaanu noolayn lahaynna may noolaadeen laakiin nolosha ilaahay isagaa iskaga sifaysnaayo iska lahaa cidi uguma tafadulnama siin miyaynu uga cararnaa lafdiga xayaato iyo xayaato inay iswaafaqeen inaynu xayaato ilahay u sugno sababto waa maya wakadalika sifaadkao dhanna dariiqaasaa la wada marinaya hadday gacmaha tahay hadday indhaha tahay hadday qadamka tahay hadday wejiga tahay hadday markaa raalli ahaanshaha tahay hadday cadhada tahay hadday waxa weeye raxmadda tahay hadday karaahiyada tahay hadday istiwaaga tahay wahaluma jara sidaa u wado sidaa u wado alafcaalu alafcaalu ficiladu ficlu saaxibu shariicati ay haadaa mabxasuhaa halkaa lagu baxsinaya lagaga hadlaya wuxuu yihi qaala abulmacaali raximah llah ficlu saaxibi shariicati shareecada kii u saaxiibka ahaa rasuulkaa loo jeedaaye ficilkiisu laa yakhlu kama madhna ima an yakuuna ama inuu noqdo calaa wajhi alqurbati waaacati mid u dhacay ama ku sugan weji dhowaansho ilaahay loo dhowaanayo iyo aeecitaan la aeecaayo mid ariiqa iyo wejigaa u dhacay ama waa inuu yahay aw ayri dalika ama waa inuu yahay mid u dhacay wejigaa weji aan ahayn oo cala sabiil caada caade ahaanoo kale wuxuu u sameeyey waa inay tahay labada mid weeyi inuu qurbo u dhacayo inaanu qurbo u dhicin inuu cibaado uga jeedo iyo inaanu cibaado uga jeedin fain dalla daliilu hadduu daliil ku tusiyo cala alikhtisaasi bihi inuu ku gaar yahay rasuulka sala allahu alayhi wasalam yuxmalu waxa lagu xambaaraya cala alikhtisaasi gaar noqosho uu rasuulka ku gaar yahay ayaa lagu xambaaraya gaar noqosho uu rasuulka ku gaar yahay ama lagu gaar yeelayaa lagu xambaaraya ikhtasa yakhtasu laazim iyo mutacadi labada waa noqotaa fi luqati alcarab ikhtasa bimacnaa infarada bihi waa la gaar noqday ikhtasa waa ku gaar yeelayna waa noqotaa laazim tatacaddaa walaa tatacadda waxay ka mid tahay afcaasha la yidhaahdo marna waa gudubtaayoo mafcuulkay iskeed u gaadhaa marna ma gudubto qur-aanka iyadoo mutacadiya waa laga helaya yakhtasu biraxmatihi man yashaau labada mid walba oo loo fasiray futuuxaadka eeg waxaa loo fasiray in la yidhaahdo weliba waxaa adhara in looga jeedo ilaahay baa ku gaar yeelaya biraxmatihi man buu ku gaar yeelaya marka man waa mafcuul marka waa mutacadi fain dalla daliilu daliilku hadduu ku tusiyo cala alikhtisaasi bihi inuu markaa rasuulku la gaar noqday ama lagu gaar yeelay yuxmalu waxaa lagu xambaaraya cala alikhtisaasi inuu rasuulku la gaar yahay ay ku khaas tahay baa lagu xambaaraya wain lam yadulla haddaanu ku tusin daliil laa yakhtasu bihi kuma gaar noqonayo lianna allaha tacaala yaquulu maxaa yani maxaa yeelay ilaahay waxa uu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana yani yaquulu bimacnaa qaala in mudaaric la ilaaqo maadi looga jeedaa fii luqati alcarab waa badan tahay waa taqaarub baa la yidhahdaa yani ficil baa ficilka kale loo ammaanaysanaya laqad kaana lakum xaqiiqee waxay idinku sugnaatay ilaahay baan ku dhaartaye laqad xaqiiqee kaana lakum waxay idinku sugnaatay laamkaasi waa muwaiatu lilqasam fii rasuuli illahi rasuulka ilaahay bay idinku sugnaatay uswatun kudayasho xasanatun wanaagsan bimacnaa ku dayda fayuxmalu waxaa lagu xambaaraya cala alwujuubi waajibnimaa lagu xambaaraya in rasuulka lagaga daydo ficilka cinda bacdi asxaabina asxaabta yada shaaficiye qaarkood siday qabaan marka lagu socdo ama iyaga agtoodaa sidaa lagu xambaaraya wa min asxaabina asxaabtayaday ka mid ahaadeen man qaala cid tidhi yuxmalu cala anadbi sunanimaa lagu xambaaraya wa minhum waxaa ka mid a man qaala mid yidhi yutawaqafu fiihi waa laga tawaqufaya waa layska taagaya fain kaana hadduu yahay calaa gayri wajhi lqurbati weji aan weji marka aan cibaado ahayn mid u dhacay ee caado oo kale u dhacay iyo waaacati aac aan ahayn calaa gayri lqurbati waaaca qurbada iyo aacad waa ismid qurbada ilahay baa loogu dhowaanaya aacaduna waa saasi le fayuxmalu waxaa lagu xambaaraya cala alibaaxati banayn baa lagu xambaaraya fii xaqina inaga nisbadeena iyo fii xaqihi nebiga nisbadiisa iyo wa xaqina inaga nisbadeena mid walba bimacnaa inaga iyo nebigaba inay mubaax u tahay baa lagu xambaaraya baabkani wuxuu ku saabsan yahay rasuulku sala allahu alayh wasalam ficilka uu sameeyo xukunka laga qaadanaya maxay tahay afcaashii way kala baxaysaayo afcaasha qaarkood waa cibaado afcaasha qaarkoodna waa caado waxay yidhaahdeen usuuliyiinta badankoodu afcaashu hadday markaa cibaado tahay iyo hadday caado tahay waa la kala farqinaya nebiga sala allahu alayh wasalam ta maxmuudkaa in lagaga daydaa ee qurbada noqonaysa dayashada lagaga dayanayaa waa afcaasha cibaadada iyo qurbada ah laakiin wuxuu nebigu u sameeyo sala allahu alayh wasalam cala sabiili alcaada si caada ahaan oo kalea uu u sameeyo waxaa laga qaadanayaa ibaaxa laga qaadanaya ibaaxo ayaa laga qaadanaya aljibillati waalcaadana mar bay sidaa u cabiraan yacni haddaad adilada eegtana afcaasha uu rasuulku sameeyo sala allahu alayhi wasalam in waxa weeye ahlucilmigu kala farqiyeen oo salafkii xataa kala saareen bay adiladu ku tusinaysa oo saxaabadu nebiga waxay kaga dayan jireen yacni afcaasha qurbada iyo cibaadada ah laakiin meeshii aanu nebigu cibaado u fadhiisan in markaa la fadhiisto oo meeshii inuu cibaado ku gaar yeelo aanu uga jeedin ee salaaddu intay la kulantay dabeedna uu ku tukaday in la yidhahdo ana bartii baan ku tukanayaa oo la doondoonanayaa ta noocaasoo kale waxay noqonaysaa waxa mid kalad ah oo aan sax ahayn waxaana si fiican masalada u tafsiiliya uga hadlaa shaekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa qayimka faa'iidada badan ee la yidhaahdo qaacida jaliila fi tawasuli walwasiila kitaabkaasi isagoo m gaar u daabacan waa jira dabcaad kala duwan baa la daabacay waxaa kaloo jira isagoo majmuuc fataawaha ku jira majmuc fataawahana wuxuu kaga dhacaa mujaladka koowaad buu ku dhacaa fi mujalad alawal min majmuuci alfataawa ayuu ku dhacaa marka waxa weeye afcaasha wixii aan nebigu sala allahu alayh wasalam cibaado uga jeedin yani cala sabiil cibaada iyo qurbo iyo tacabud looma samaynayo waayo shekhu islam ibnu taymiya wuxuu tilmaamaya marka nebiga la raacayo waa in daahiran wa baatinan laga raaca marka taasi waxay keensanaysaa qalban wa qaalaban kor iyo kal raacitaanka laga raacayo wuxuu cibaado u niyooday in cibaado loo niyoodo waxaanu cibaado u niyoonna inaanan cibaado u niyoonin haddii isagoo cala sabiil caada arrinka u sameeyo cibaado iyo qurbo uu ilaahay ugu dhowaanayo aan uga jeedin oo ficilka la yimaado adna ficilkii aad la timaado qurbo iyo cibaadana u niyooto dee muuqaalka waad ka waafaqdo waad ka raacday ha yeeshee baatinkaad ku khilaaftay waayo wuxuu qurbada aanu uga jeedin iyo cibaadada ee uu caado u sameeyey cala sabiil caada ayaad adigu qurbo u samaysay marka mukhaalafa ku sugan waxaa dhacday cabdillaahi ibni cumar oo saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mid ah inuu meelihuu nebigu sala allahu alayh wasalam markuu xajkiisa kusii socday ama cumrada ku socday uu kusii tukaday ama degay inuu markaa waxaweye ku dadaalay inuu markaa waafaqo oo isaguna sidiisi leeg sameeyo arrinkaasna waxaa laga soo naqliyey cabdillahi ibni cumar laakiin saxaabadii kale may samayn jamaahiiru saxaaba may samayn xataa saxaabadii ka cilmiga badnayd ee ka fadliga badnaydna may samayn itibaaca rasuulkana saxaabada kale uga dhowey abubakar iyo cumar iyo ka mid yihiin dale way inkireen qaarkood oo xadiis saxiixa waxaa ku soo aroortay cumar bn khaaab isagoo waxa weeye safar ku jira adunnu inuu xaj ku soo socday ayuu wuxuu maqlay dad markaa meel ku tukanayo qira akrinaya markaasu maxay ahayn kuwaas markaasa waxaa la yidhi ya amiira almu'miniin waxay yidhahdeen waa masjidun sallaa fiihi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam fanaxnu nusalli fiihi waa meeluu nebigu ku tukadayoo annaguna waa ku tukanaynaa bay yidhaahdeen markaasaa cumar bnu khaaab waxa uu yidhi inama ahlaka man kana qablakum ama inama halaka man kana qablakum bimili hada waxay ku halaagsameen ummadihii idinka horeeyey taasoo kale ay ku halaagsameen kaanuu yatatabacuuna aathaara anbiyaa'ihim fayatakhiduunaha kana'isa wabiican waxay raacraaci jireen raadadkii nebiyadooda markaasay ka yeelan jireen kaniisado iyo biic yani meele lagu cibaadaysto faman adrakathu salaatu fi tilka almasaajidi falyusalli waila falyamud kay waxa weeye salaadi ku soo haleesho meelaha uu nebigu ku tukaday siduu nebiguba marka cala sabiil muwaafaqa ugu tukaday ee ugu beegmay dabeedna ugu tukaday sidii oo kale ha ugu tukado wa ila haddaynay saasoo kale ugu soo beegmin falyamdi ha socdo sheekh albani wuxuu ku odhanaya kitaabkiisa laha taxdiir saajid min itikaadi lqubuuri masaajid xadiikaasi wuxuu ku soo arooray sanad axiix sanad صaxiix buu ku soo arooray wa adunu xaafid ibn xajar naftiisu inuu صaxiixinayo almuhim cumar bn khaaab wuxuu ka warramay arrin haybi ah oo ummadihii hore waxay ku halaagsameen inay tahay tatabuca waxay yeelanaya markaa taasi xukmu rafci waayo cumar bn khaaab kama mid ahayn qolyihii ahlu kitaabka wax ka qaadan jiray saxaabiguna hadduu ka warramo arrin haybi ah aanu macruufna ku ahayn ahlu kitaab inuu wax ka qaato waxaa la siiya xukmu rafci baa la siiya kama huwa muqararu fi musalax alxadiid sida waxa weye muqararka ku ah musalax alxadiid marka cumar bnu khaaab waa inkiray weliba wuxuu tilmaamay waxyaalahay ummadihii hore ku halaagsameen taasoo kale inay tahay marka nebigu haddaanu mawdica takhsiis cibaade uga jeedin cala sabiili muwaafaqa yani markaa ku beegan waktigan uu salaadu ku beegantay iyo degitaankiisu ku beegmay ay ahayd dabeedna sidaa uu ugu tukaday ciddii takhsiis uga jeeda ilan rasuulka sala allahu alayh wasalam ayna raacina khilaaftay ayuu tilmaamaya cumar bnu khataab marka culamadu cala sabiili caada iyo cala sabiili cibaada waa kala farqiya wuxuu rasuulku soo galay sala allahu alayh wasalam maka iyadoo markaa isagoo uu sito laba kabood walahaa qibaalaan oo marka waxa wey mid waliba ay leedahay yacni laba indhalood miyaa la odhanayaa kabta noocaas oo kalea in la gashay indhalaha lihi ee farta la gelinayaa ama suulka la gelinayaa yani waxa weeye waa sunne waa ka fadli badan tahay kabaha kale in la gashado la cala sabiil caada u sameeyey cala sabiil caada ayuu u sameeyey taasoo kale waxaa la mida rasuulku sala allahu alayh wasalam timaha waa kala rogi jiray waagii hore timaha waxa weeye waa sii dayn jiray uma faraqa bacdi waagii dambe waa kala rogo bartankuu ka kala rogay laakiin culammadu waxay yidhahdeen muxaqiqiinta ahi rogitaanka timaha marka la kala rogaayo bartanka laga kala rogayaa waa caada carab baa caadadeedu caynka ahayd inay timaha bartanka ka kala rogaan caadada carabeed baa sidaa ahayd xataa laana iminka carabta waa laga helayaa qaar saa sameeya marka tii buu sidii u sameeyey lama odhanayo waxa weeye farqigu timaha la kala rogaa waa sunna lama odhanayo aatuu imaam nawowi ku odhanayo sharxu muslim yani wasadlu walfarqu jaa'izaani timaha markaa in la sii daayo iyo in la kala rogaa mid waliba waa jaa'iz yani ma tilmaamin midkood inuu ka fadli badaya ka kale bacdu lmashaayikho sidaa yidhi waa jiraan lakin waa khilaafu taxqiiq taxqiiqa waa khilaafsanta yani masalada culamadu aad iyo aad bay uga hadlaan wakadalik maka wuxuu soo galay iyadoo timuhu marka waxa weeye nebigu sala allahu alay wasalam timaha waa la bixi jiray iyagoo timuhu u tidcan yihiin uu soo galay nebigu sala allahu alayh wasalam maka lama odhanaayo sidaa in la sameeya waxa waa sunne lama odhanaayo waayo wax qawla waa arrin caadatu carab ahayd wax qawla uu nebigu ku leeyahay sidaa sameeyana lama hayo sidaas sameeyana uu ku leeyahay lama hayo layaabka yani marka dadka qaarkood samaynaya waxaa ka mid a yani timakala roggii iska caadada ahaa eanu cibaado nebigu uga jeedin wax amar oo qawliga ku soo aroorayna aan lahaynin oo leh ha la sameeyo oo ufruquu baabkaa waxba kuma asixin waxa lagu soo wariyey waa maa bayna bailin wa mawduuc yani waxa weeye farqigu annagiyo mushrikiintuna kala farqinaya iyo waa mawduuc bay culamadu yidhahan waa been abuur rasuulka lagu been abuuranayo baabkaa waxba kuma sugna waa ficil keliya marka dadka qaarkood ficilkii bay ku dhegdhegeen oo shicaar ka dhigteen garhkiina waxaa laga yaabaa inay jaraan oo gaabiyaan garhkiioo nebiga sala allahu alayh wasalam aan xadiis qura lagaga haynin mar qura inuu quseeyey iska daa inuu xiiraya oo yidhi hala sii daayana waxaa laga yaabaa inay jaraan oo culamada xataa inay isku khilaafsanayn yani mashruucnimadiisa iyo sida markaa inay tahay qurbo iyo sunno ay tahay bale culama marka culamada qaarkood ay soo rareen xiiritaanka la xiiraa inay tahay xaaraan bilijmaac afarta madhabood ba isla ogolyihin in la xiiraa garhka inay xaaraan tahay gaabinta la gaabiyo ayaa xoogaa khilaafki ku jira calaa kulli xaal baabkan markaynu usoo noqonno wuxuu nebigu qurbo aanu u samaynin qurbo in looga jeedo waa qalad waxaa la mida kaaru sawr oo kale markaysagaa in la galaa oo layaha tacabud baa loo gelayaa waxaa la odhanaya qurbo ma waayo nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ku khalaaweeyo cibaado marka yani ugama jeedin oo uu ku khalaaweeyo cadow inuu kaga dhuunto ayuu marka u galay lowlaa haddaan cabsidaasi jiri lahayna nebigu ma galeen sala allahu alayh wasalam kaaru xiraana waxa uu galay waa qabla albictha waa nebinimada ka hor nebinimada ka hor wuxuu sameeyeyna marka xujo ma aho lama daliishanayo bacda nubuwa markii loo waxyooday dabadeed inuu qaaru xiraa tegay oo ku khalaaweeyey yani ma dhicin abad layaabka jira waxaa ka mid a dadka qaarkood kacbadii baa intay u jirta oo ay u suuragal tahay inay ku dawaafaan oo ay u suuragal tahay waxa weye xajar aswadka markaa inay taabtaan amaba dhunkadaan wakhtiyada qaarkood hadday firaaqo helaan markaasay ka tegayaanoo markaasay isku kalifayaan bur inay koraan weliba ay dhibaato leedahay sida loo koro oo waxa weeye marka ay shiddo iyo dhibaato leedahay koritaanka la koraya markaasay leeyihin qaaru xiraa baanu tegaynaa jabal nuur xaggee jirtaa waxa u badan markaysaga dadka acaajinta waayo ruuxa cajamigaa dhibaato haysta afkii carbeed garan maayo diintu afkay kusoo degtay garan maayo khayr jacayl daraaddeed ba waxaa laga yaabaa wax badan inuu isaga sameeyo bidco kasta waxay ka timaadaa xagga cajamta dadka cajamta ah min alcujbati utiita a'immadii salafka qaarkood waatay ku yidhaahdeen yani xagga markaa min alcujmati cajaminimo xaggeed baa lagaaga yimi meesha lagaa asiibay waa halkaas ruuxa cajamigaana waxa ku horeeya unbuti ku qafilmaya mid baa wax ku qafilayo furahaba waa la tegaya bal sidee wax loo geliy waxaa laga yaabaa waxa uu ku qafilay weliba inuu shirki yahay intuu wax ku qafilo buu furaha la tegaya waxaaba laga yaaba inuu la dhinto furahii markaasuu leeyahay sheekh hebel siduu igu ogaa bedeli maayo in sheekhaa isheeg ii sheekeeyo wuxuu yidhi yani nin buu ka sheekaynayey yani weyna waayeela markaasu wuxu waxyaalaha bidca iyo shirkiyaadka ah buu markaysagaa kusoo koray oo soo bartay weliba oo nin wax laqbaystay oo wax bartay oo sheikh loo yaqaano wuxuu uhi sheikh markaa xoonaay yani wax ka bartay baa jiray sheikhi waa dhintay siduu sheikhaasi ku ogaa si khilaafsan inuu arka ma jecla masaa'il baan usoo saaray markaasaan idhi hadda kitaabkan waxa la yahay majmuuc sharxu muhaddad nawowi baa qoray iga daa buuli sheikh hebelba kama arag iga daa buuli hay tusin marka waxa wey waa iska mushkila almuhim calaa sabiil qurba nebigu wuxuu sameeye sala allahu alayh wasalam cibaado iyo qurbo in loo sameeyaa waxay noqonaysaa waxa weeye mashruuc qurbadii iyo cibaadadii waa loo samaynaya ha yeeshee ficilka uu nebigu sameeyaa ma waxaa laga qaadanayaa inuu yahay waajib ee cibaadada ahaa mise inuu sunno yahay mise inuu mubaax yahay mise inuu markaa laga tawaqufo may ibaaxada iska ka daa afar qowl baa ku jiray ibaaxada qudhada qaar baa yidhahan filaya irshaadku wakti hore ay ugu dambaysay lakin wuxuu qori jiray arbacata aqwaal inay masalada ku sugan saddex baa hadda sheikhu inoo qoray calaa kulli xaal saddexda qowl qowl wuxuu leeyahay waajibnima laga qaadanaya oo wuxuu nebigu cibaado u sameeyey mar haddii laynagu yihi ku dayda laqad kaana lakum fii rasuuli lahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyawma alaakhir waxay noqonaysaa waajib wujuub baa laga deliishanaya qowlka labaad maya sunanimaa laga deliishanaya qowlka saddexaad waa laga tawaqufaya midna lagu cayini maayo laakiin alaxwad ficilka in la sameeyo qowlka markaa raajixa ama qawiga ahi waxa weeye ficilka horta inta in la kala qaado ficilkaa cibaadada nebigu u sameeyey sala allahu alayh wasalam shay qawla oo mujmala hadduu fasiraayey qawlkaas uu fasirayaa xukunka uu yeesho ayuu isaguna yeelanaya masalan oo kale ilaahay waxau yidhi wa aqiimu asalaa salaadda ooga salaaddii nebigu ficil buu ku fasiray markaa nebigu wuxuu yihi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u tukada qaabka aragteen inaan u tukanaayo marka siduu nebigu u tukanayo sala allahu alayh wasalam oo kale waa in lala yimaadaa marka ficilkaasi wuxuu fasirayaa amar waajib ah wa aqiimu asala waa waajib ficilkaasi amarka uu fasirayaa xukunkuu leeyihuu isaguna yeelanayaa oo wuxuu noqonayaa wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalam salaadda samayn jiray ee uu daa'imay daliil ka sarfiyoo la helo mooyaane waajibnimaa lagu xambaaraya hadihi hiy alqaacida wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalam u sameeyey ee u daa'imay fi salaa daliil ka leexiye haddaan la helin waxaa lagu xambaaraya cala alwujuub baa lagu xambaaraya saas aawadeed masaaisha ay culammadu isku khilaafaan yani qaacidada noocaas waa ku anfacaysa wa kadalika shaygu hadduu yahay hal mar keliya hadduu nebigu sameeyo laakiin amar uu fasiraayo waajiba waxaa la odhanaya daliil ka weeciye mooyaane waxaa lagu xambaaraya wujuub walilahi cala annaasi xiju lbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila waman kafara faina allaha ghaniy can ilcaalamiin xajkii baa aayadda lagu waajibiyey laynagu amray ficil buu nebigu ku bayaamiyey o ku caddeeyey khuduu canii manaasikakum lacallii laa axuju bacda caami haada marka waxaa la odhanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam xajkii wuxuu ku sameeyey daliil ka weeciye mooyaane waajibnimaa lagu xambaaraya hadihi alqaacida taasi waa qaacida haddii waxa weeye amarka ama qawlka iyo odhaahda u fasirayaa ficilku ay tahay sunnana sunanimaa lagu xambaaraya kaa u fasiraya xukunkuu yahay ayaa lagu xambaaraya maala wاtakiduu min maqaami ibrahima musalla yani waxaa ka yeelataan makaanu istaaggii ibraahim istaagay meel lagu tukado ka yeesha wاtakhaduu waqira'atan sabciyatan lakin qira'atu lmusxaf wa cala sigat اlamr wاtakhiduu min maqaami ibrahima musalla ficil buu nebigu ku bayaamiyey sala allahu alayh wasalam marka waxaa la odhanayaa ficilkaasi waxa weye waa sunne waayo sida markaa shaarixba sheegayo xafid ibnu xajar faxubaariga wuxuu ku soo roray in culammadu ay ku ijmaaceen ragcatay awaaf yani gees kasta haddii lagaga tukado yani geestii lagaga tukadaba inay ku asaxayso geestii kacbada lagaga soo tukadaba inay waxa weeye ku asaxayso ayna sharti u ahayn yani geesta waqooyigo keliya in lagaga soo tukado waa afdal lakin geesaha kale haddii laga soo tukadana waa ku ansaxaysa lakin alafdal in geesta waqooyi laga soo tukado haddii waxa weeye ficilka cibaado iyo qurbe nebigu u sameeyey sala allahu alayh wasalam amar waajiba oo ay fasiraysaana ficilkaasi fasiraayaana aanu jirin ma wujuub baa lagu xambaaraya ma sunaa lagu xambaaraya ma waa laga tawaaqufayaa alraajix sida shawkaaniba ku arjaxay irshaad ulfuxuulka waa in sunno lagu xambaaraya arjaxa qowlka ibaaxada iyo qowlka tawaqufku waa daciif waayo tawaqufkii qudwa kuma jirto markii la yidhi rasuulka ku daydana sala allahu alayh wasalam oo ayadda sidaa laga fahmayna ficilkii in la sameeyaa waa ka raajaxsantao waa ka miisaan badan tahay in laga tago mubaaxuna muxuu yahay labada jihaad siman mubaaxi alficlu watarku sawa marka idan maadaama la yidhi in la sameeyaa ka raajixsan oo ka miisaan badan in laga tago ibaaxad iyo tawaqufkii iga jooji waxay dhex taallaa dilay ficilkaa raajixa oo miisaan badan inuu sunno yahay iyo inuu waajib yahay waajibnimadii waxay keensanaysaa tacsiim iyo dambaajin bay keensanaysaa alasluna waa bara'atu dimma dimmadu inay beri tahay oo ismi ka beri tahay ilaa daliil cad in loo helo mooyaane marka idan maxaa la odhanayaa yani waxa weeye ficilkii inuu raajix yahay waajib iyo manduub buu dhex yaalay manduubnimadii waxaa arjaxaya bara'atu dimmadii oo daliil cad mooyaane wax kale qofka aan lagu tacsiimin karin sidaas aawoodee annadbu arjaxu min alwaajib calaa kulli xaal shaarixa laftiisu qowlkaas ayuu marka arjaxaya waxaanu tilmaamayaa sida imaamulxaramayn iyo arjaxeen inay tahay khazali iyo wax daliiloo ku tusinaya wax dheeraad ka ah nadbigaasna lama haya bu ficlu saaxibi shariicati shareicada kii u saaxiibkaa ee u ehelkaa nebigaa loo jeedaaye ficilkuu sameeyaa laa yakhlu kama madhna ima an yakuuna ama inuu noqdo calaa wajhi lqurbati yacni mid u dhacay calaa wajhi lqurbati weji markaa yani dhowaansho ilaahay loo dhowaanaya ah waaacati iyo weji aaca inuu ahaado ama uu ahaado mid u dhacay weji qurbiya aaca cibaad ah aw ayri dalika aw calaa gayri dalika ama sidaas si aan ahayn mid u dhacay waa inuu yahay labadaa mid kama madna sabri iyo taqsiim baa la yidhahdaa ima wa ima shayga awsaabta ka suuragalka abaa la xasrinaya dabeedna markaasaa la kala hufaya fain dalla daliilu daliil hadduu ku tusiyo cala alikhtisaasi khaasnimo nebiga uu ku gaar yahay bihi isaga ku gaar yahay yuxmalu cala alikhtisaasi masalada maynaan tilmaamayn ficilkuu nebigu sameeyo sala allahu alayh wasalam alaslu waa inaanu ku gaar ahayn oo nebigaa laga dayanaya inuu ku gaar yahay daliil bay u baahan tahay daliil bay u baahan tahay waxaana laga qaatay in daliil ay u baahan tahay qawluhu tacaala wamra'ata mu'minata in wahabat nafsaha linabiy in araada nabiyu an yastankixaha khaalisatan laka min duuni lmu'miniin wajhul istidlaalka laga daliishanayaana waxay tahay yani khitaabku nebigu gaar ugu saabsanaa yaa ayuha nabiyu ina axlalnaa laka ayuu ka bilaabmay wamra'ata mu'minata in wahabat nafsaha linabiy ba aayadda dhexdeedu ahayd linabiyi iyadoo khitaabku nebiga uu sheegaayo cid kale aan lagu darin ayaa haddana waxaa laga daba keenay khaalisatan laka min duuni lmu'miniin adiga arrinkaasi kuu gaariyo oo muuminiintu kulama wadaagaan khaalisatan laka min duuni lmu'miniinna tawkiid loogama jeede alarjax waa in tacsiis looga jeedaayo macno cusub oo aan aayadda inteeda hore laga garan waa inay faa'iideynayso hatay culamadu yahay ida xtamala anasu atacsiisa watawkiida macan xumil cala tacsiisi wujuuba haddii nasku laba aqbalo in macno cusub uu faa'iidaynayo iyo inuu macno horeo la soo sheegay sii adkaynayo inuu macno cusub faa'iidaynayaa lagu xambaaraya waajibnimaa lagu xambaaraya waayo tawkiidku waa khilaaf alasli asalku khilaafsan yahay marka khaalisatan laka min duuni lmu'miniin haddii hadalka hore laga gartay in nebiga ay ku gaar tahay taxsiilu xaasil bay noqon lahayd marka waxa way khusuusiyadu waxay u baahan tahay daliil ayay u baahan tahay marka haddii daliil la helo nebiga ku gaar yeelaya wuxuu noqonayaa waxa weeye in nebiga sala allahu alayh wasalam lagu gaar yeelo oo la yidhaha lagagama dayanayo waxaa ka mid a masalan afcasha nebiga ku gaarkaa sala allahu alayh wasalam haween afar ka badan in guur lagu kulmiyo afar yani markaa dumara ama haweena wax ka badan yani in la kulmiyaayo guur lagu kulmiyaa wax ka badan afar inuma banaana nebigu sala allahu alayh wasalam sagaal buu guur ku kulmiyey ficilkaasi waa u khaaso isagu u gaar yahay adilada khusuusiyada ee in nebiga lagu gaar yeelay ku tilmaamayaana waxaa ka mid a xadiidkan ikhtar minhuna arbacan wafaariq saa'irahuna horaynu soo sheegnay waxaa ka mid a asal waxa u ah abdaacda farjiyada waxaa asal u ah xubnaha taraga in yani ay xaaraan yihiin oo in lagu raaxaysta aynay banaanayn wax daliil loo helay mooyaane daliilkiina wuxuu baneeyey keliya ilaa afar matna wathulaata warubaac fankixu maa taaba lakum min annisaai matna wathulaata warubaac wax ka badani hadday bannaan yihiin waa laynoo sheegina lianna alasla fi alabdaa'i alxurmatu waayo maxaa layihi furuujta ilaaliya yani saasaa laynagu yihi waqul lilmuminiina qul lilmu'miniina yagudu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum yغض min abصاarهim وyحfظu فrوجahم wa khabr yuraad bih اlأmr marka calى kuli xaal haddii waxa weeye fain dala daliilu daliil hadduu kutusiyo calى الاktiصاaصi bihi rasuulka inay ku gaar tahay salى الlahu عalيh wasalam yuxmalu bihi waa lagu xambaaraya yuxmal waxaa lagu xambaaraya calى الاktiصاaصi baa lagu xambaaraya wain lam yadulla haddaanu kutusin daliilin laa yaktasu bihi kuma gaar noqonayso rasuulka sala allahu alayh wasalam lianna allaha tacaala yaquul maxaa yeelay ilaahay waxa uu yidhi yaquul bimacnaa qaal laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana ilahay baan ku dhaartay xaqiiqe waxaa idinku sugnaatay rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam uswatun kudayasho xasanatun wanaagsan baa idinku sugnaatay fayuxmalu waxaa lagu xambaaraya cala lwujuubi waajibnimaa lagu xambaaraya cinda bacdi asxaabina asxaabtayada qaarkood siday qabaan waajibnimaa lagu xambaaraya wa min asxaabina asxaabtayaday ka mid ahaadeen man qaala mid yidhi yuxmalu waxaa lagu xambaaraya cala nadbi sunanimaa lagu xambaaraya wa minhum yagay ka mid ahaadeen man qaala cid yidhi yutawaqafu canhu ama yutawaqafu fiihi waa laga tawaqufaya waa la iska taagaya yutawaqafu canhu waa laga tawaqufaya nuska qaar canhu bay qorayaan tawaqaf can hadi masala waa la yihahda can waa ku gud fain kaana hadduu yahay calaa gayri wajhi lqurbati weji aan qurbo ahayn iyo cibaado ahayn iyo wataacati aan ateecitaan allah iyo rasuulkiisa la ateecaya aan ahayn wejigaa weji aan ahayn hadduu yani markaa u dhacay aeeco ma ateecitaan la ateecayo allah uu ateecayo nebigu waa ficilkii nebiga laga hadlaya fain kaana hadduu yahay ay huwa ficilka nebigu sala allahu alay wasalam calaa gayri wajhi lqurbati waaaacati weji markaa dhowaansho uu allah u dhowaanayo ateecayo weji aan ahayn mid u dhacay wa cala sabiili caada inuu u dhacaye fa yuxmalu waxaa lagu xambaaraya cala alibaaxati banayn baa lagu xambaaraya fii xaqii isaga nisbadiisa loo baneeyey wa xaqinaa inaga nisbadeennana laynoo baneeyey isagana mubaax bay u ahayd inagana mubaax bay inoo tahay sharxa iska daraa aliqraaru wa iqraaru saaxibi shariicati shareecada kii u saaxiibkaa iqraarkiisu sugistiisa cala alqowli odhaah uu cid u sugaa huwa qowl saaxibi shariicati yani wuxuu ahaaday ay ka qowli saaxibi shariicati shareecada kii u saaxiibka ahay oo rasuulka sala allahu alayh wasalam hadalkiisoo kaluu la mid yahay wa iqraaruhu sugistiisa cala alficli ficil uu sugana oo bimacnaa uu ku diidi waayo uu ka mancin waayo o ka reebi waayona ka ficilihi samayntiisuu la mid yahay nusakha qaar waxay qorayaan wa iqraaru saaxibi ashariicati cala alqowli saadiri min axadin cala alqawli odhaah uu sugo odhaahdaasoo assaadiri ka soo fushay min axadin cid ka soo fushay huwa qawlu saaxibi shariicati ay ka qawli saaxibi shariicati qowlka nebigaoo kaluu la mid yahay iqraarkaasi siduu wuxuu ku hadlay oo kaluu la mid yahay iqraarkiisu wa iqraaruhu sugistiisa cala alficli ficil uu sugo ka ficlihi buu la mid yahay min axadin baa nuska qaar ku daraya wa iqraaruhu cala alficli min axadin ka ficlihi ficilka marka cid ka soo fushay cid ka soo fulay wuxuu la mid yahay ka ficlihi ficilkiisao kaluu la mid yahay wamaa fucila wixii la sameeyey fii waqtihi waqtigii nebiga sala allahu alayh wasalam la sameeyey oo fii kayri majlisihi meeshuu fadhiyey meelaan ahayna lagu sameeyey wa calima bihi uu nebigu ogaaday sala allahu alayh wasalam walam yunkirhu aanu diidin oo aanu odhan saasaad samaynina waa qalad faxukmuhu xukumkiisuna xukmu maa fucila fii majlisihi wuxuu la xukum yahay wixii markaa meeshuu fadhiyey lagu sameeyo kaluu la mid yahay meeshuu fadhiyey sala allahu alayh wasalam wixii lagu sameeyey uu arkayey uu inkiri waayey ayuu la mid yahay nebigu sala allahu alayh wasalam dadka kale lama mid aha shay markaa munkara oo shareecadu diiday hadduu arko kama aamuso rasuulku sala allahu alayh wasalam wuu caddeeyaa waa ku inkiraa waa u diidaa marka wax hortiisa lagu sameeyey sala allahu alayhi wasalam ama hortiisa laga yidhi oo uu inkiri waayey waxaa laga qaadanaya cala alaqali waxaas inuu bannaan yahay cala alaqali waxaas inuu bannaan yahay baa laga qaadanaya waayo shay munkara oo shareecadu diiday nebigu sala allahu alayhi wasalam kama aamusayo kama aamusayo marka iqraarka nebigu sala allahu alayh wasalam waa xujo iqraarkaasna wuxuu noqonayaa ficil waa iqraarinaya haddii markaa ficil hortiisa lagu sameeyo ama markaa waxaway meel kale inta lagu sameeyey dabeedna uu soo gaadhay oo loo sheegay in sidaa la sameeyo uu waxba ka odhan waayey inay bannaan taha laga qaadanaya hortiisa wixii laga yidhaahdaana waa faasileed ama warkiisa soo gaadhay uu inkiri waayaana waa lamid marka iqraarku waa xujo sunada markay culamadu tacriifinayaanna waxay yidhaahdaan yani sunna waxaa la yidhahdaa qowlu nabiy sala allahu alayh wasalam aw ficluhu aw iqraaruhu odhaahda nebiga sala allahu alayh wasalam uu ku tiraabo ama ku hadlo iyo il ficilka ama falka uu nebigu sameeyo sala allahu alayh wasalam ficilka uu nebigu sameeyo sala allahu alayh wasalam iyo sugista uu cid wax u sugo taqriib yani uu ka aamuso u inkiri waayo waxaa laga qaataa intaasiba in marka cala alaqali ay mubaax tahay oo bannaan tahay baa laga qaataa saxaabadii rasuulkuna sala allahu alayh wasalam waa deliishadeen culamaduna waa ku ijmaaceen in la deliishanaayo waa ku ijmaaceen in la deliishanayo iskumay khilaafin masalada noocaas bal waxaad ka warantaa haddii waxa weeye waktigiisii waktigii nebiga sala allahu alayh wasalam la sameeyo laakiin aan laynoo sheegin oo aynaan ogaanin nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ogaaday oo warkaasi inuu nebiga soo gaadhay aynaan ka warqabin taa culamadu waa isku khilaafaan lakiin araajix sida qawigii waxay tahay waa inay iyaduna xujo tahay inay xujo tahay asxaabtii rasuulkuna sala allahu alayh wasalam waa deliishan jireen wixii waktigii nebiga la sameeyo sala allahu alayh wasalam walow nebigu yaanu ogaanbe waxaa ka mid ah aqwaashoodii xadiiska saxiixa naxarna farasan fii cahdi rasul illahi sala allahu alayh wasalam yani waxaanu qalannay faras baanu qalannay waktiga rasuulka sala allahu alayh wasalam yani wuxuu deliishanayaan maadaama markaa faras ay qasheen waktigii rasuulka sala allahu alayh wasalam inay bannaan tahay qalashada fardaha la qashaa ayaa laga deliishanaya waxaa ka mid a xadiiska kale saxiixa jaabir ibni cabdillaah abu saciid alkhudri ay yidhahdeen kuna nacdil waalqur'aanu yanzil falaw kana shayun yunhaa canhu lanahaana canhu lqur'aan waxaanu samayn jiray casli wax la yidhahdo iyadoo qur'aanku soo degaayo casliga waxaa la yidhahdaa ninku xaaskiisa inuu u tago dabeedna marka waxa weeye biyuhu marka ay ka imanayaan uu biyaha dibadda ku daadiyo yani isagoo ka cararaya in ilmo marka u calool galo oo inu carruurta kale yaro fogeeyo doonayo bisabab aw biakr casligaasaa la yidhahda biyaha dabadda lagu daadinayo ayaa marka waxa wey la yidhaahdaa ee laga cararayo waxa wey in ilmo calool galo casligaasaa la yidhahda kuna naczil wlqur'aanu yanzil laba saxaaba odhanaya abu saciidin alkhudriyu wa jaabir bni cabdillah kuna naczilu wlqur'aanu yanzil casligu waa arrin ku saabsan galmo galmaduna waxaa la og yahay inay si khafiya u dhacdo oo wax qarsoon haddana asxaabtii waxay ka daliishadeen samayntaay waktigii nebiga sameeyeen sala allahu alayh wasalam inay banaan tahay kuna nacdil wlqur'aanu yanzil falaw kaana shayun yunhaa canhu lanahaana canhu lqur'an haddii shayna laga reebaayo qur'aankaa naga reebi lahaa waxay ka jawaabayaan ishkaalka lasi aruurin karo ku saabsan oo haddii waxa weeye aa samayn jirteen casli oo arrin galbada khuseeye ah galbaduna ay khafi tahay yani nebigu miyuu ogaa oo ficilkiina markaa uu ka warqabay markaasa waxay tilmaamayaan e haddaanu nebigu ogayn ilaahay baa ogaa marka haddii arrinkaasi uu yahay arrin markaa la diidaayo qur'aan baa ku soo degi lahaay oodna lagaga reebi lahaa marka cala kulli xaal taasna waxa wey waa sidaas weeyaan waxaa ka mid a waxyaalahay culamadu taqriirka u misaaliyaan yani qisadii ku saabsanayd khaalid ibn waliid inuu cunay yani dabbi dabbigu waa bahal markaa manfacaganayda u eg waa fasiiladaas laakiin waa ka yaro yar yahay manfacaganada waxa la yidhahda waral baa la yidhahdaa waa isku fasiilo laakiin dabbigu waa ka yar yahay waa asqar minhu dabaa'icda iyo waxyaalaha la sheegana waa iskaga mid khalqiga iyo abuurkana waa iska shabahan laakin addabu asgaru min alwaral marka bahashaasuu nebiga sala allahu alayh wasalam hortiisa ku cunay nebiguna waa diiday inuu cuno wuxuu ihi waan karaahiyeysanaya taqriir waa u daliishadeen culamadu lakin taa waxaa la odhan karaa qawl baa la socda waayo khaalid ibnu waliid wuxuu weydiiyey ma xaraam ba ah laa akulhu walaa uxarimuhu buu yihi nabigu sal allahu alayh wasalam walakinii acaafuhu ama akrahuhu bilafdin aakhar cala kuli xaal waxyaalaha kale loo daliishado waxaa ka mid ah nebigu sala allahu alayh wasalam oo jooga ba abubakar hortiisa ka fatwooday arrin ku saabsan waxa weeye salab lqaatil yani salabun waxaan ujeedaa qatiil ama almaqtuul salab lqatiil man qatala qatiila lahu lahu calayhi bayinatu falahu salabuh gaalkii xarbiga ahaa ee muxaaribka ahaa kii dila furkiisana isagaa leh nin waxa weeye gaala oo la dilay oo nin saxaabi yidhi waxa weeye ninka anigaa dilay furkiisina anigu ma qaadana waa layga qaatay markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabadii weydiye u yidhi yaa qaatay markaasu ui ya rasuul allah yani wuxuu weydiiyey bayinana waan filaya in weydiiyey marka ninkii intuu u markhaati kacay buu wuxuu yidhi anaa salabkiina haya halaysiiyo aniga abubakar baa ka dhaartay oo yidhi markaa laguma siinayo ma libax libaxyada ilaahay ka mid ah oo cadowgii ilaahay waxa weeye markaa dilay baad adigu salafkiisa iska qaadanaysa nabiguna sala allahu alayh wasalam waa dhoola caddeeyey marka waxaa laga qaataa xukunkaa uu sheegay abubakar inuu yahay xukun sawaab oo sax ah waayo shayga sharcada khilaafsan rasuulku sala allahu alayh wasalam dee waa isbedela wejigiisu waa isbedeli jiray wejigiisaa laga arki jiray hadduu shay karaahiyeysto karaahiyada uu karaahiyeystay wejigiisaa laga garan jiray oo laga akhrisan jiray yani saasuu ahaa wa iqraaru saaxibi shariicati shareecada ka u saaxiibka waa rasuulka sala allahu alayhi wasalam weeyaane cala alqawli odhaah yani uu taqriiriyo taqriirkiisa uu odhaah taqriiriyo huwa qawlu saaxibi shariicati ay ka qawli saaxibi shariicati buu la mid yahay sida odhaahdiisoo kale ay xujo u tahay ayaa taqriirkiisa uu cid u taqriiriyaana ay xujo u noqonaysaa rasuulka sala allahu alayh wasalam marka lasoo qaado waa in lagu saliyaa yani waxaana marka ay ahlucilmiga qaarkood ku tageen goor kastoo nebiga sala allahu alayh wasalam lasoo qaado in lagu saliyaa inay waajib tahay oo lagu dambaabayo waxaa soo aroortay axaadiis badan fadli badanna waa ku jira fadli badanna waa ku jira waxaana axaadiista qaarkood ay sheegayaan macnaha waajibnimada laga daliishanaya waxaa ka mid a xadiiskii nebiga sala allahu alayh wasalam mimbarka isagoo koraya uu yihi aamiin amiin amiin bilmunaasaba aamiin iyo amiin waa luqataan labaduba banaan aamiin aamiin iyo amiin in la yidhaahdaa calaa wasni amiir waa jaa'izaan waxaan bannaanay mid dheer in markaa la mado miimkana la shado saddex goor buu nebigu sala allahu alayh wasalam saas yidhi aamiin aamiin ama amiin amiin amiin rasuulka waa la weydiiyey sala allahu alayh wasalam deedna wuxuu yihi jibriil baa ii yimi wuxuu igu yidhi qofka ramadaan soo gaadho ee falam yugfar lahu aan loo dembi dhaafin faabcadahu allah faabcadahu allahu fi nnaar qul aamiin riwaayadka qaarkood qul kuma darayaan waxay sheegayaan ruuxa ramadaan soo gaadho ee aan loo dembi dhaafin ilaahay naartaa ku fogeeyo faqultu aamiin man adraka waalidayhi aw axadahumaa ka labadiisa waalid soo gaadha ama midkood soo gaadha oo aan jannada sababtooda ku gelin isagana waxa way ilahay naartaa ku fogeeyey faqultu aamiin man dukirta cindahu falam yusalli calayka faabcadahu allahu fi nnaar riwaayadka qaarkood fi naar kuma darayaan faabcadahu allah ilahay ha fogeeyo ama faabcadahu allahu fi nnaar qul aamiin faqultu aamiin riwaadka qaarkood waxay sheegayaan labada goore hore nebiga sala allahu alayh wasalam iyadoo aan lagu odran dheh inuu yidhi aamiin yidhi laakiin ta dambe ilaa lagu yidhi qul aamiin ma odhan aamiin waayo arrinka noocaasa waxay culamadu yidhahdeen waa xaq isaga ku tacalluqa nebiguna sala allahu alay waslam xaqa isaga ku tacalluqa inuu ka aargoosto ma jeclayn inuu iska cafiyaa u ka jecla inuu cafiyo ayuu jeclaa man taqama rasul lahi sala allahu alay sl min nafsihi qad faida intuhikat xurumaat llah intaqama lilah xadiiska saxiixa rasuulku sala allahu alayh wasalam weligii naftiisa uma aargoosan laakiin haddii xurumaadka ilahay lagu dhaco waxyaalaha ilahay xaaraantinimeeyey ilahay buu u aargoyn jiray wa iqraaru saaxibi shariicati marka waxa lagu habaarayo qofka waciidkaasi ku soo arooray waxaa laga qaadanayaa dee inay tahay waajib laga tegey saas aawadee bacdu ahlicilmi waxay yahaan mar kastoo rasuulka sala allahu alayh wasalam lasoo qaado magaciisa in lagu saliyaa waa waajib lagu dambaabayo wa iqraaru saaxibi shariicati shareecada ka u saaxiibkaa iqraarkiisa ama taqriirkiisa iyo sugistiisa cala alqowli orah uu sugaa huwa qawlu saaxibi shariicati yani qowl orah cid kala tidhi uu taqriiriyo oo sugaa huwa qawlu saaxibi shariicati ay ka qawli saaxibi shariicati waxay la mid tahay iqraarkaasi siduu hadaluu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam oo kale ay la mid tahay wa iqraaruhu sugistiisa cala alficli ficil uu taqriiriyo sugaana ka ficlihi ficilka nebiga sala allahu alayh wasalam oo kale ay la mid tahay bimacnaa ficil cid kale samaysay uu taqriiriyaa nusaka qaar waatay ku darayaan min axadin ka ficlihi ficilka nebiga sala allahu alayh wasalam bay la mid tahay wamaa fucila wixii la sameeyo fii waqtihi wma fucila wixii la sameeyo fii waqtihi waqtigii nabiga sal allahu alayh wasalam la sameeyo cahdigiisii fii hayri majlisihi meeshuu fadhiya meel aan ahayna lagu sameeyo wa calima bihi u ogaadayna walam yunkirhu aanu inkirinoo diidinna oo reebinna faxukmu maa fucila faxukmuhu xukunkiisu faxukmuhu xukmu maa xukunkii kii weeye fucila lagu sameeyey fii majlisihi makaanu fadhigiisii yani meeshuu fadhiyey yani lagu sameeyo kale ayuu la mid yahay
وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. waxayna ugu dambeeyey iqraarkii oo laba u qaybsamayey inuu nebigu sala allahu alayh wasalam ficil cid kale samaysto oo u taqriiriyo u sugo iyo in odrha cid kale ay tidhi oo u taqriiriyo bimacnaa ku inkiri waayo ama uu ku diidi waayo waxa uu yihi tusaalayaal ka midana waynu sheegnay waxyaalaha kale aynu sii tilmaamayna waxaa ka mida inagoo tusaalayaasha sii badinayna yani xadiidka ay kusoo aroortay kanuu yaqra'uuna baabahu biladaka
waxay ahaayeen qaar ku garaaca farahooda albaabka nebiga sala allahu alayh wasalam marka garaacitaanka ay farahooda ku garaacayeen wuxuu ahaa ficil ficilkaana nebigu sala allahu alayh wasalam kuma inkirin xagga aqwaashana waxaa ka mid a qowl ljaariya markuu nebigu weydiiyey sala allahu alayh wasalam ayna allah qaalat fi samaa qaala man ana qاlt رasuل الlh qاl اctiqha fainaha muؤminة yaعni iimaan waa uga markhaati kacay inkastoo taa la odhan karo macna اlqowl ayaa ku jira yaعni lafdiga waxa weeye taqriir waa ku sugan yahay misaal kaloo ka waadaxsan aan ishkaalka qowlka ku saabsan la keeni karin waxaa ka mid ah xadiidkii ninkii yahuudiga ee nebiga u yimid sala allahu alayh wasalam ee yihi tawraad waxaanu ku haynay ana allaha wadaca asamaa calaa dih yani farihiisa ayuu tilmaamay markaasu wuxuu tilmaamay waxa wey fartaa waxa uu saaray samada taa markaa buuraha taa dhulka nabiguna sal allahu alayh wasalam yani waxa wey waa qoslay waa dhool la caddeeyey waxaa saxaabiga cabdillahi bn mascuud uu yihi tasdiiqan liqowli اlxabari wuxuu nebigu u dhool la caddeeyey ama u qoslay rumayn uu rumaynaayo warkaa uu sheegay yani wadaadkaa yahuudiga ahi bimacnaa waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam asaabicda in allah loo sugo waa u taqriiriyey laakiin tashbiih nebigu sala allahu alayh wasalam ma taqriiriyo oo qadarka uu sheegay yani tashbiih kama caddayn nebiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu u taqriiriyey yani ictiqaadka mas'alada min xaysu asl la ictiqaadinayo aan tashbiih ku jirin ayuu nabigu sal allahu alayh wasalam u tasdiiqiyey annasxu wa ama anasxu nasxiga miyaa fa macnaahu macnihiisu lugatan ay fi lugati lugada gudaheeda ama lugatan xaala kownihi uu yahay lugatan luga uu yahay alizaalatu waa suulin weeyi shayga marka la baabi'iyo weeyaan yuqaalu waxaa la yidhahdaa nasakati ashamsu qoraxdu waxay nasakday bimacnaa baabi'isay adilla harkii idaa azaalatu hadday suuliso oo bimacnaa harkii meesha ka kaxayso harkii hadday meesha ka kaxayso wa qiila waxaa la yidhi macnaahu macnihiisu annaqlu waa rarista ama guurinta wax la guuriye la naqliyo wey waxbaa meel laga rarayaa waxaa la yidhahdaa nafsi min qowlihim waxaa laga soo qaatay hadalkooda ay yidhaahdeen carabtu nasaktu maa fii hada alkitaabi waa naskiyey bimacnaa waa guuriyey ma fii hada alkitaabi kitaabka wixii ku sugnaaday ay naqaltuhu waa soo raro waa guuriyey loomana jeedo kitaabka asalkaa wixii ku sugnaa in laga masaxay oo caynteedii inta la soo raray meel kale lagu sugay ee waxaa laga tilmaamayaa wax la misaal oo la nooca ayaa markaa la soo naqliyey taasaa laga tilmaamaya macnaha isaalada iyo macnaha naqligu labadaba qur'aanka waa ku soo arooray fayansakhu allahu ma yulqi shayطaan yani ilaahay wuxuu yani markaa tagsiinayaa oo nasakhayaa wuxuu shayطaanku soo tuuro marka naskiga waxaa looga jeedaa izaalo naqliga laftiisana waa u soo aroortay inaa kunaa nastansixu ma kuntum tacmaluun bimacnaa waa la soo guurinayay baa looga jeeda waata cabdillahi bn cabaas laga sheegay mufasiriintu soo raraan wahal yakunu naskhu ila min aslin yani naskigu asal meelaan ahayn yaa wax laga naskiya wa fii nuskatiha hudan yani waxaa loo jeedaa qoraalkeedii waxaa ku sugnaa hanuun ayaa ku sugnaa markan leeyahay kitaabka nuskad weeyaan laleeyahay nuska makduuطa aw nuska maطbuuca yani naqligaasay ku fadhidaan macnihiisa isilaax ahaan la tacriifinayo wa xadduhu tacriifkiisa xaddu shay wa tacriifu wa xadduhu tacriifka la tacriifinayo la qeexayaa isilaax ahaan huwa naskigu alkhiaabu waa khiaabka bimacnaa waa hadalka addaalu ku tusinaya calaa rafci lxukmi xukum in la kor yeelo la qaado xukunkaasoo asaabiti ku sugnaaday bilkhitaabi hadal almutaqadimi hormaray ku sugnaaday calaa wajhin si yani markaa loo rafcinayo o loo kor yeelaayo lowlaahu haddaan sidaasi jiri lahayn lakaana uu noqon lahaa ay huwa xukumkaa hore haabitan mid sugan maca taraafihi canhu iyadoo lala qabo inuu xukunka ka rafcinaya ama khitaabka iyo hadalka rafcinayo kor yeelayaa inuu ka dambeeyey ka uu rafcinayo inuu nasakhaayo tacriifka sheikhu waa dheer yahay weliba markaa culammadu waxay yidhahdeen sidaa shaarixaba ku aragto yani naasikhi buu tacriifiyey ee naskiga laftiisa ma tacriifin naskiga laftiisa laakiin waxaa laga fahmi karaa hadalkiisa oo waxaa la odhanayaa waa rafcu xukmin haabitin bikhitaabin bxukmin rafcu xukmin شharciyi haaبiti بkhiطاabi بxukmi شharciyi mتaرakin canhu xukn شharciya oo ku sugnaaday khiطاab bmaعnaa aayad ah ama xadiiث ah ayaa waxaa lagu rafcinayaa xukm شharciya oo ka dambeeyey baa lagu koryeelaya lagu rafcinaya kaasaa waxa leeyaha waxaa shardi ah naasikhu inuu mansuuka ka dambeeyaa shardi ah ka wax nasakhayaa kuu nasakhayey waa inuu ka dambeeyey haddii waxaa la rafcinayo la kor yeelaya aynay ahayn xukun sharciga ay tahay bara asliya lama odhanaayo waa la nasakhay khitaab sharciga ama xukun sharciga haba lagu kor yeele bara'adii asliga ahayde lama odhanayo waa la nasakho xukumkaa hore mansuukh ah la odhan maayo waxaa shardiga xukumka hore la nasakhaya inuu yahay xukum sharci ah ka lagu nasakhayaana waa inuu yahay xukun sharci ah saas aawadee ijmaacu waxna ma nasakho isagana lama nasakho ijmaac isagu waxba ma nasakho isagana lama nasakho xukunka sharciga wax nasakhayana waxaa shardi ah inuu ka dambeeyey ku nasakhaayo culamadu waxay yidhahdaan alaslu fi ladilati alixkaamu asal waxa u ah adilada sharciga ahi inay muxkamo tahay waxaana u daliila qowluhu tacaala هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات waxaa laynoo sheegay adilada muxkamka ama aayaadka muxkamkaahi asalku inuu sidaa yahay huna umu lkitaab asalka kitaabki iyo haalibkiisu iyo mucdamkiisu waa inay markaa muxkam uu yahay aayaadku ay muxkam yihiin marka culamadu waxay yidhahdeen alaslu fi ladilati alixkaamu waxaa u asala inay muxkamo tahay waayo in loo camal falo ayaa loo soo dejiyey saas aawadeed naskiga iyadoo laga fursan waayo mooyaane daliilkaasaa daliilkaa nasakhay lama yidhahdo laba nas hadday yimaadaan shaqada ugu horeyse la qabanaya waxay tahay in laysku dayo in la kulmiyo baabu tacaarudna waa inoogu keeni doonaa bay lati in la kulmiya ugu horeysa haddii waxa weeye kulmintaasi ay suuro geli weydo taariikhdaa la baarayaayo siday u kala horreeyeen baa loo kal loo eegaya jamciga lagu kulminayaana waa inuu yahay jamci maqbuula oo aan takalluf ku jirin jamcigaasi waa inaanu ahay jamci baciid ah oo fog oo takaluf aanu ku jirin ee jamci qariiba waa inuu yaho yani la fahmi karo waljamcu waajibu mata maa amkana ila falilakhiiri naskun buyina saaxibu lmaraaqi waa ka odhanaya jamcigu waa waajib hadduu suuro galo in la jamciyaa waajiba waayo jamcinta adilada la jamcinaya maxaa ku sugan labadii daliil labadaba in lagu wada camal falo culamaduna qaacidahaan waxay yidhahdaan icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaa'i axadihima labada daliil labadaba in la wada camal siiyo la camal geliyo baa waxay ka fiican tahay midna in la camal siiyo midna la ibtaaliyo ila nasku waa ibtaal camalkiisa la ibtaalinaye camalfalkii lagu camal fali lahaa ayaa la ridayaa oo meesha laga saaraya marka labadii daliil labadaba in la wada camal siiyo oo lagu camal falo oo laga dhigo laba daliil oo shaqaynaaya ayaa waxay ka fiican tahay in midna la camal siiyo midna la camal halleeyo ama marka waxa weeye la irtaaliyo camalkiisa haddii markaa jamcigaasi suuro geli waayo taariikhdaa la baarayaa siday usoo kala horreeyeen baa la eegaya haddii taarikhdii la ogaado kii dambeeya waxaa la odhanaya waa naasikh kii horeeyena waxaa la odhanaya waa mansuur oo waa lagu camal falaya ka naasikha ah ka mansuukaana waa laga tegaya camalkiisa haddii taarikhdii la waayo oo la garan waayo siday usoo kala horreeyeen tarjiix baa la samaynaya in la kala arjaxo ayaa la isku dayaya haddii tarjiix la garto ka raajixa ah baa lagu camal falayaa marjuuxana waa laga tegaya hadduu caalimkii garan waayo labada daliil marka waxa wey ka raajixa ah waa ka tawaqufaya ilaa intay u caddaanayso adilada sharcigaana wax isburinaya oo aan jamcismayno kulmaynin naasikh iyo mansuukhna isu noqonayno taariikh aan la haynin weji loo kala arjaxaana aanu jirin oo isu dhigma lagama helaayo saddexdaa ariiq markaa wa mid yani markaa miduun ayuunbaa suuragala naskigu inuu jiro culammadu waa ku ijmaaceen oo waa isku waafaqeen aayaadka qur'aankiina waa ku soo arooreen axaadiistana waa laynoogu ishaaro waa laynoogu tilmaamay qaala allahu tacaala ma nansakh min aayati aw nunsiha na'ti bikhayri minha aw miliha yani wax kastaanu nasakhno aayad ah ama aanu ku ilowsiino waxaanu markaa keenaynaa wax ka khayr badan ama wax lamida marka aayadda waxay kutusinaysaa naskigu inuu jiro wuxuu kaloo ilaahay oo yihi وإذا bdلna آية مكان آية والله أعلم بma ينزل قالوا إنma أنت مftر aيadaha la isku bedelayaana waxay noqonayaan n la isku نaسxaayo